Deegaanka lug loowe waqooyiga magaalada Kismaayo ay degan yihiin barakacayaal badan iyo dadka dowlad goboleedka Jubbaland dib u dejinta u samaysay ayay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Jubbaland waxa ay ka samaysay biyogelin biyaha lasoo gaarsiiyey deegaanka lug loowe oo ah biyo macaan ayaa laga soo jiiday webiga juba ee mara qaybo badan oo kamid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo iyadoona wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ay ilaa toban ceelbiyood ka qoday jiinka webiga juba kuwaas oo laga soo jiiday biyaha macaan ee deegaanka luglow lasoo gaarsiiyey haddaba wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed baraki ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruuca biyogelinta loogu sameeyey deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo sida soomaalidu deegaanka ay wada og tahayba dad fara badan baa ku soo barakacay oo degay dadkaasi intii muddo ahba biyo dhaamin iyo waxbaa loo samaynayey oonan xal waara ahayn waxaan marka wasaaradda iyo wakaaladda iyo bartnariska kale ee naga caawiya biyahaba aan ka wada shaqaynayna intii muddo ah in la helo xal waara oo biyo rasmi ah ay dadkan helaan waxaa marka hay-adda unisef ay naga caawisay mashruuc toban ceel laga qodayo webiga qarkiisa bibe toddoba kilomitir ah ilaa siddeed kilomitir xawaare ah soo socday seven point seven kilomitir bibe ah lix iyo labaatan kiyos oo uu ka mid yahay kan hadda aan hor taagannahay oo loogu talagalay dadku inay biyaha ka cabbaan shirkadda dayax ayaa mashruucaasi bartner aan kula noqonnay triple b ayaan ku wada galnay lix iyo labaatanka kiyosba waa la dhameeyey toddobada kilomitir iyo barkii waa la dhameeyey tobankii ceel waa la dhameeyey upgrading systemkii waa la dhameeyey inta ku faraxsannahay dadka reer jubbaland aan u sheegaynaa in aan shaqadii aan ka wadnay luglow inteedii badneed ay guul tahay dadkuna biyo ay haystaan biyahaasi inaysan ku filleen baa laga yaabaa oo loo baahan yahay weli in lasii kordhiyo ceelasha biyaha u soo saarahaya waxaa weli baahi laga qabaa in la helo taangigii biyaha taangiye yaryar baa hadda dadka biyaha siinaya in taangi weyn oo kan kuwa hadda aan haysana ka weyn la helaa loo baahan yahay dadku weli way sii degayaan deegaanku weli wuu sii ballaaranayaa in bibeka lasii kordhiyo oo kiyosyada lasii kordhiyo oo access dadka ay u helaan in guri kastaba biyo la gashan kara laakiin waa meeshii ugu horreysay ee deegaankan ah oo biyo rasmi a haysata biyo weliba daaweysan oo macaan oo la cabbi karo luglow ayaa ka mid a meelaha ay degan yihiin barakacayaasha ugu badan ee jubbaland kuwaasoo isugu jira kuwa ay soo barakiciyeen abaarihii dalka ku dhuftay iyo sidoo kale fatahaadi aliino